walaale ciidamadan waxa weeye waa ciidamadii dowladda federaalka ee soomaaliyeed oo ka howlgalayay muxuu ahaa gobolkan gado waxaana loo bedelay kismaayo dowladda u bedeshay ciidamo marka hab bedela ku tagay weeye halkaas waa gartay marka ciidamadan amar dowladda federaalka ee soomaaliya ka yimid oo gobolka gedo ka bedelay oo gobolka jubbada hoose u bedelay bay ku tageen ha sidaasay ku tageen misey gaarayaan waa adigu ilaa dhowr boqol weeye waxayna howlgallada ugu jireen eegutadii labaad ee ciidamada dowladda ee ka howlgalaysa gobolkan gado weeye kadib markii muxuu ahaa ay timi baahi in halkaa loo bedela baa halkaa loo bedelay halkay joogaan bayna ka howlgeli doonaan hadii alla idmo ciidamada marka ay tegayeen gobolka jubbada hoose kolley dabcan waxay kasoo tageen gedo gedo iyo jubbada hoosena waxa u dhexeeya jubbada dhexe ciidamada ma dhulkay mareen mise siyaabo kale ay ku tageen halka walaala ciidamadu waxay mareen xadka kenya iyo soomaaliya isla laabeen waxayna ka gudbeen gooba aysan muxuu ahaa cadowga joogin wax dhibaato ah iyo muxuu ahaa wax dagaalo ah lamaysan kulmin haddana waxay joogaan airportka oo ciidamada kale ee dowladda ay joogaan bay muxuu ahaa kamid yihiin sida ay ku tageen sidaa wey marka maamulkii kale ee gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo gacanta ku hayay ogaansho ay maamulka ogyihiin miyay ku tageen mise waa ciidamo dowladda ka socda oo maamulkii gobolkan aan waxba ka ogeyn ciidamada waa ciidamo dowladeed wixii maamul dowladeed ahna way ogyihiin wixii aan ahayn maamul dowladeedna dee shaqaba kuma laha marka cabsi baa ka muuqata dadka ku dhaqan gobolka jubbada hoose baa la leeyahay magaalada kismaayo oo ka baqanaya in ciidamadii horay meesha gacanta ugu hayay sheegay inay maamul u dhisayaan gobolka jubbada hoose iyo ciidamadiinan tegay halkaa inay isku dhacaan baa cabsi laga qabaa baa laleeyahay cabsidaa ma qabtaan horey baa noogu hadalay taa iyada ah maamulkaas mid loo dhan yahay maahan ee dadka wada degan ee jubbooyinka arrin ay u dhan yihiin ma aysan ahayn qodobka labaad waxa weeye soomaaliya dowlad baa ka jirta federaal ah oo la aqoonsan yahay